madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta garanyana xarunta madaxtooyada magaalada baydhabo ka qaabili ergeyga kumeeldeerka ee hogayaha guud ee qaramada midoobey ee soomaaliya yemis wan ooyo kuwada hadleen arrimaha siyaasadda amniga mashaariicda bini-aadinimada iyo dadajowka adeegada dowladda madaxweyne cabdicasiis lafta garanyanan kuma hadnagay ergeyga qaramada midoobey ee soomaaliya jemis wan booqashadiis magaalada baydhabo iyo taageerada iyo garab surajinga dowladda iyo shacabka koonfur galbeed wafdi ay la jiraan ka socdo arrimaha gargaarka ayaana soo booqday runtii waa waxaan ka wada hadalnay arrimaha samafalka iyo gargaarka iyo sidii wax looga qaban lahaa culeysyada soo noqnoqday sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay arrimiha amniga iyo la dagaalanka argagixisada ee shabaab sidii xal loogu heli lahaa in howlaha amni ee hadda socda iyo dagaalada loo xoojin lahaa atmis iyo xilligeeda waxa ay noqonayso sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay arrimaha siyaasadda iyo dowladnimada soomaaliya iyo tallaabooyinka fiican oo la qaaday iyo sidii horey loogu wadi lahaa iyo sidii loo heli lahaa wadajir looga wada shaqeeyo go-aano fiican oo muhiim ah na waa ka soo baxeen aadaan ugu faraxsannahay imaatinkiisa s r s g-ga isaga iyo wafdigiisaba waxaan iskula garannay in laga shaqeeyo horumarada dowladda horeyna loo socdo wixii allaale iyo wixii wanaag ahna la taabageliyo aad iyo aada u mahadsan yahay waxaan soo dhoweynaynaa s r s g-ga shaqooyinka u wadana waa kaga mahad celinaynaa maadaama nin khabiir ah uu yahay horeyna uga soo shaqeeyey soomaaliya haddana shaqadii uu waday sii wado aad iyo aad aan u mahadsan yahay